بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني عشر كصدحات وحنو كغهد لنا أثر بريدة بريدة الأسلمية أثر كيساء أينو كغهد لنا وحنو كل حجرني بحثي تمناد أو أها وضع الجريدة على القبور هل ينفع ذلك waxbaa anfacaya laamahan iyo geedaha qoyan oo qabriyada la dul saarayo iyo ubaxa iyo wax ma tarayaan qofkan dhintay waxaanu ka soo baxnay xadiidkii ibni cabaas cashirkii koowaad cashirkii labaad xadiidkii jaabir cashirkan saddexaad waxaan kaga hadlaynaa athar uu leeyahay burayda buraydat alaslamiy waa saxaabi wey waa inagiina yidhi dadka deliishaday dadka ogolaaday waxay deliishadeen laba xadiid iyo waxa weeye athar ayay deliishadeen weliba khaasatan xadiidka cabdullahi ibni cabaas iyo atharkan ayay aada u deliishadaan atharkan waxa uu odhanayaa bal horta aynu sheegno atharka ciddii warisay imaamu albukhaari raximahu llahu tacaala fi saxiixi ayuu bawaba wuxuu u baabeeyey baabu wadcu ljariidati cala alqubuur macnaha ma la dhigi karaa wadci ma lagu samayn karaa oo laan qoyan inta lasoo qaado ma la dul saari karaa qabriga markaasuu xadiid ma keenin ee wuxuu keenay laba athar oo labadooduba markaa waxa weeye iska soo horjeeda oo midna axaadiidta waafaqayo midna waxa weeye uu khilaafsan yahay waxa uu yidhi kan hore waa atharka burayda atharka cabdullahi bni cumarna waa arki doonaa atharka burayda ayuu keenay oo waxa uu yidhi awsaa burayda waa buraydat alaslami an yuqrasa fii qabrihi jariidataani wuxuu dardaarmay saxaabigaasi markuu dhimanayay ayuu waxa uu yidhi haddaan dhinto qabrigayga laba laamood oo qoyan ta ka soo goysaan geedka ku tallaala marka fii qabrihi faadaas ayuu wuxuu yidhi xaafid ibni xajar markuu atharku waa intaas bureyda ayaa dardaarmay in laan qoyan geedkiisa qabrigiisa lagu tallaalo xaafid ibni xajar wuxuu yidhi marka riwaayadan waxay odhanaysaa fii qabrihi riwaayad kalea jirta oo lilmustamali waxa weeye iyo kutubta kale riwaayad kaleo waxaa jirta odhanaysa calaa qabrihi macnaha wuxuu tilmaamay calaa qabrihi laba macno bay marka ixtimaali kartaa inuu dardaarmay in qabrigiisa gudihiisa sida culammada qaarkood ku tawjiihiyeen laan timira in lagu beero barakada geedka timirta ah inuu doonayo in qabrigiisa gudihiisa la geliyo waxaana kaloo ixtimaali kartaa daahirka qabriga dushiisa in lagu beero oo markaas uu u fahmay ficilkii nebigu inuu yahay qabri kasta in lagu samayn karo waa fahan uu isagu fahmay marka fahamkaa marka uu fahmay ma sawaaba mise waa khada aqwaasha culummada ayaa inoo caddaynaya laakiin riwaayadda hadda imaam albukhaari waxay leedahay fii qabri fiina waa gudaha waa calaa qabrihi laakiin riwaayadaasaa jirta calaa iyo fiina waa iska naa'ib noqdaan xagga luuqadda wax dhiba maleh marka ama ha dardaarmo in qabriga gudihiisa la geliya laanta qoyan ama ha dardaarmo in korkiisa lagu tallaala markii la aasee labaduba laa xujata fiihi wax xujo ah iyo wax daliila oo laga dhigan karo midna ma jiraan sababtu waxaa weeye waa ficil ficil saxaabi weeye saxaabiga ficilkiisana haddii uu keligii la gaar noqdo oo saxaabadii kale iyo waxa weeye maaragtay nusuustii waafaqi waayo qowlkiisa lama qaadanayo oo wuxuu noqonayaa laysa bixuja sida usuulu fiqiga iyo kulli ay ku caddeeyeen culummadana waana arki doonaa kabacdi markaa xaafid ibni xajar wuxuu yidhi culummada qaar baa waxay tiri arrintan daahirka ayuu ku tegay burayda laakiin imaamulbukhaari saniiciisa wuxuu ka daba keenay wuxuu ku tusayaa saniiciisa uu baabkaa ku sameeyey inuu aaminsan yahay inay arrintaani aysan ahayn arrin caama ay ahayd arrin khaas nebiga ku ah waayo waxa uu keenay athar cabdullaahi bni cumar ayuu keenay marna wuxuu soo maray cabdullaahi bni cumar calaa qabri cabdiraxmaan ayuu soo maray markaasuu wuxuu arkay in qabriga dushiisii teendha lagu hareeyey fustaadan waa teendhada khaymad yara in qabriga dushiisii laga taagay qofkii samaynaya wuxuu ku yidhi inzichu ka siib fa inamaa yudulluhu camaluhu camalkiisa fa ina camaluhu yudulluhu camalkiisa ayaa haraynaya qofkan hadduu camal fiican la tegey qabrigiisa ayuu raaxo ku jiraa camalkiisiibaa anfacaya teendhadaani waxay anfacaysa ma jirto marka geed laga taagay iyo teendho lagu hareeyey iyo biyo lagu rusheeyey midna qabriga wax ma tarto ee qabriga waxaa wax tara qofka ku jira camalkiisiibaa wax taraya camalkiisu hadduu camal saalix ahaa nicmo iyo barwaaqo iyo naciimuljanna leannahu waa tii xadiidkii sugnaaday alqabru imaa rawdatu min riyaad aljanna oo xufratu min xufari niiraan oo kamaa qaala nabiy sal ly salam marka qabrigu ama waa beer janno ah innagu ma garanayna hadda oo dee aakhiru qofkaana aaday xayaata barsakhiyu ku jiraa saynu soo tilmaanay marka ama nicmuu ku jiraa oo hadduu mu'min ahaa wanaag la yimid haddii uu qof xun ahaana haddaan ilaahay cafiyin cadaab buu ku jiraa sidaa daraaddeed markaa innagu waxaynu samaynayno iyo geed aan dul saarno iyo teendha aynu dul saarno iyo dahar aan ka dul dhisno midna wax tari mayso haddaynu masaajid xataa ka dul dhisno wuxuu taraya ma jirto camalkiisii waa go'ay idaa maata ibnu aadam inqadaca camaluhu wey camalkiisi waa go'ay ilaa min thalaat buy nebigu waa wixii aad ka tagootid oo wanaaga ayuunbaa ku anfacaya iyo camalkaagii xadiidkii janaasaduna nebigu ku tilmaamay ama almu'min qofka mu'minkaa markii su'aalaha la weydiiyo oo uu guulaysto ayaa waxa u imaanaya camalkiisii oo qurux badan markaasuu leeyahay abshir biladii yasuruka ku bishaarayso wixii ku farax gelinaya ana camaluka saalix camalkaagii saalixa baana markaasuu bishaaraysanayaa odhanayaa rabbi aqimi isaaca ilaahu qiyaamaha rid aan jannada iyo wanaagga iyo markuu arko halkaa gale amaa qofkii xumaa camalkiisii oo madow oo xun oo dulli ka muuqdaa u imaanaya anaa camaluka sayi buu leeyahy abshir biladii yasuuka kii ku murugo geliya maanta ku bishaarayso camalkaagii xumaa baan ahay aad samayn jidhay markaasuu waxa weeye isagana halkaa cadaab uga bilaansa walciyaadu billaah idan saniica marka imaamu albukhaari wuxuu ku tusayaa inay sida xaafid ibn xajarna soo naqlinayo oo shuraaxda ka soo naqlinayo wuxuu ku tusayaa maadaama uu ka daba keenay aharkan cabdullaahi ibni cumar oo yidhi inzaxu kasib camalkiisa haraynaye waxba taramaysa waxaaniye inay sawaabtu tahay culummada ku tagtay inay arrintan ahayd min khusuusiyaati nabiy sal slam qaala waxa uu yidhi sheekh ibni baaz raximah llahu tacaala markuu sharaxayay cabdicasiis ibni baaz fatxulbaariga tacliiqaadka uu ku leeyahay waxa uu yidhi hada buu yidhi hada alathar waa ficlu burayda wa ijtihaad minhu walijtihaadu yukhdiu wa yusiib arrintaas fahankiisa iyo ijtihaadkiisa noqotay waa qowlu saxaabiy waxa weye waa ficlu saxaabiy wuu ku ijtihaaday oo arrintaasuu sameeyey walaa xujata fiihi wax xujaa oo ku suganna ma jirto lianna haadaa waxa weeye hadduu caam ahaan lahaa walow kaana haadaa caaman la facalahu nabiyu sal ly slam waxa weeye qabuurahoo dhan buu ku samayn lahaa qabuuraha muslimiintoo dhan marka loo ducaynayo lasoo maro ayuu odhan lahaa laanqoyan saara hadday wax tarayso waxaa kale oo haddana xujo looga dhigayaa liannahu saxaabadii abubakar cumar cuthmaan cali raggii ka waaweynaa oo khulafaa uraashidiin ma aynan ka fahmin waxaas sida uu burayda u fahmay umay fahmin bal waxay u fahmeen inuu yahay arrinkaasi min khusuusiyaati nabiyi sala allahu calay wasalam weligood qabri caleen ma ay saarin laana ma saarin mana ay dadkiina ma amrin mana ay oran waxa weye waxbay taraysaa bal maalin walba qabrigannaga bay soo booqanayeen waxay saareenna ma jirto uxud bay soo booqanayeen waxay saareen ma jirto baqiic bay soo booqanayeen waxba ma ay saarin idan xaggee marka taraysaa maxay ka taraysaa marka dadkoodii baa dhintay ilmahoodii baa dhintay waalidkood baa dhintay walaalahood baa dhintay weligood qabri ma ay saarin saxaabadii oo dhan idan ficilka burayda markaa waa arrin isaga keligii ku gaara culummaduna waxay yidhaahdeen waa khada uu isagu fahmay walaa xujata fiihi xujo laga dhigan mayo markaasuu waxau yidhi sheekh ibnu baaz walaa yushracu lama sharciyeeye buu yidhi wadcu ljariidati sharci maaha liannahu hadday mashruuc tahay la facalahu asaxaaba ayaa wada samayn lahaa oo kulligood baa samayn lahaa nebiguna waa samayn lahaa idan arrintaasi sax maaha marka khulaasatu lqowl marka aqwaasha culummadana waynu arki doonnaaye ficilkaani xuja kuma jirto sharcina maaha sawaabtuna waxa weeye cid culummada ku tagtay arrintaasi inay tahay min khusuusiyaati nabiy sala allahu caleyh wasalam oo cid samayn karta ayna jirin sababtu waxa weeye qabrigan aad leedahay cadaab baa laga khafiifinayaa yaa ku ogeysiiyey in la cadaabayo ma ogid yaase ku ogeysiiyey in adiga lagaa aqbalaya baryadaada nebiga waa laga aqbalay calaamad baana la siiyey marka waynu arki doonnaa culummada aqwaasheeda laanta qoyan iyo laanta qalalana laa farqa wax farqiga udhexeeya male ee waxa weeyaan lagu kadsoomin arrinka noocaasa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin